alxamdu lilah whanaa lilah wsalaatu wasalaam calaa maxamedin wcalaa aalihi wasaxbihi wasalam amaa bacdu annagoo ah maarata culummada wajeer waxaan halkan isku imaadnay arrin maarata bulshada dhexdeeda aad u saamaysay oo dadka maarata dadweynaha maarata aad ay uga xanuunsadeen oo ah arrinta tahriibka maarata waxaan rabnaa inaan naseexo aan u jeedina iyo waana laba qolo qolada ugu horreysa waxaa waaye dadka ka ganacsanaya arrintaas id ah oo tahriibka maarata shaqo ka dhigtay arrintaas maarata ay samaynayeen sharciga markii la dhaha waa xaaraan qof muslima cunigiisa inaad qabsatid oo dhahda maarata intaas oo milyan soo dir haddii kale cunigaada maarati waa dilaya waa arrin maarati meel kadhac weyn sharciga ku ah oona bannaaneen marka dadka arrintaas samaynaya waxaan ugu degaynaa arrintaas inay ka waantoobaan xoolahaas ay qaadanayeen maarata waxaa waaye waa shay xaaraan ah midda kale dadweynaha waxaan leenahay arrintaas maarata waa arrin aad u xun oo bulshadeena dhibaato ku haysa waxaad arkaysaa maarata dad fuqaro ah oo carruurtooda maarata intii caqliga laga xada la qabsanayaa oo maarata baloodahooda maarata iibinayaa oo maarata dadka weynihiina maarata dhibaato u keenaya marka waxaan leenahay qof kasta oo maarati carruurtiisa maaradi ay tahriibaan arrintaas maaradi waa inay maaradi laga waantooba oon maaradi arrintaas iyada aan la fududaynin midda kalena waxaa waaye carruurta in lala socdo oo carruurta aan lisii daynin qof kasta oo waalid ah cunugiisa waxaa la rabaa inaas ka warqaba oo la socdo marka arrintan waa arrin maaradi baraha bulshada ku jirta oo iska beecsharo ah oo carruurta yar maaradi caqliga laga xadaya marka dadweynaha waxaan leenahay arrintaas waa inay aada looga fowl jignaada dad badanna marka waxaa waay dhibaato ay u keentay marka aniga intaas ayaan kusoo kaabi oo aan kusoo koobaa bismillahi araxmaan araxiim alxamdu lilah wasalaatu wasalaam calaa rasuulillaah anoo magacayga cabdulaahi yuusuf alcaamiri ah goobta aan fadhinana madrasadii alfatxi alislaami oo wajeer ku taali ay tahay cidda aan la fadhinana culammada wajeer oo dhan ay tahay intii suurtagaloo meeshaan imaatay odayaalkeeda ay yihiin waxaan rabnaa ugu horrayntii nabiga calayhi salaatu wasalaam suu leeyahay diinta waa caqli celin maan kaa maqan madax walaalka ayuu ku jiraa waxaan rabnaa dadkii muslimiinta ah oo ugu horrayntii waalidka ugu horreeya bulshaweynta soomaalida muslimiinta ay ugu horreeyaan waalidiinaan nahay ilaahay subxaanu mas-uuliyuuna saaray mas-uuliyadda sidii nabiga calayhi salaatu wasalaam uu leeyahay waa lagu weydiin doonaa wax alla waxaad mas-uul ka tahay maalinta qiyaama waxaa ka mid a waxaad mas-uulka ka tahay carruurta beerkaada ka soo go-ay ilaahay kugu nicmeeyey ayaa ka mid ah waayo carruurta waa nicmo ilaahay nicmadaas waa lagu weydiin doonaa waxaan rabnaa waalidka inuu ka warqabo carruurtiisii waxyaabaha soo darray hadda oo bulshaweynta soomaaliyeed dareen ku noqday khaasatan magaaladan gobolladan mandheera iyo wajeer iyo gaarisa iyo meeshii soomaaliya ee deganta dad waxaa soo baxay runtii ka ganacsanaya carruurtii hirbahooda iyo jirkooda khiyaanaya caqliga ka qaadaya oo iyagii intay meel ku xirtaan guryo ka dhistay xoolo ka samaynaya ayaa soo baxay cid kasta oo maanta caqli lena arrintaa waa ay ogtah waalidka waxaan dhehi lahaynay nicmada ilaahay kugu nicmeeyey ka warqabo ilaahay ugu mahad celi kana ilaali waraabaha waa muxuu ahay weeraraya dadkaas ilmihii cadowga ku ah beecsharada ka samaynaya guryaha ka dhisanaya carruurta adiga adasha beerkaada ka soga nicmada ahaa arrintaa ka ilaali cayaalka ka warqab arrintaas waa shay muhiima ta labaad waxaan leenahay dadkii mas-uuliintahay kadaalika oo bulshaweynta mas-uuliinta ummadda u ahaa waxaan leenahay arrintaas waa arrin in laga hortaga u baahan waxaa kaloon ku darayaa dadka dowladda xafiisyaha u jooga ee waxaa weeye og tilaabada la qaadaya bulshadan dhibaato kasta oo isku soo daristo ama khayr kastaba og oo xafiisyaha jooga way ka warqabaan arrinta ayadaa dhaqdhaqaaq kastoo magaaladan ka dhac way og yihiin meel kastoo la joogaba waxaan leeyahay dadka mas-uuliinta ah oo muslimiinta khaasatan ku godahayaa inta muslimiintana ha kaalmaysata intay waxa weye calamka hoos joogda mas-uul uga ah in arrintan laga hortago bulshaweynta dhib badana haya cabaad badana iskaga maata isku soo yeeray caruurteeda laga ganacsanayaa arrintaas in laga dhiidhiilayo laga hortago haddana waa midaan xusuusinayna wey